magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabeelle waxaa ka dhisan ururo iskaashato beeraley ah kuwaas oo ku midoobay horumarinta tacabka beeraha iyo waxsoo saarkooda muddooyinkii dambe waxaa soo badanaya dhallinyarada jaamacadaha ka soo baxay iyo ganacsatada oo ku midoobaya iskaashi waxsoo saar oo ku qotoma beeraha cumar xasan cusmaan iyo ismaaciil maxamed oo ka mid a ururada iskaashatada beeraleyda ee ka dhisan jowhar ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in lagu midoobo ururo ka shaqeeya horumarinta waxsoo saarka beeraha dalkeenna aad wakhtigii horumarka oo dhammaada ka bacday wakhtigeedan dambe labakuntobansieediyo haddana la cusboonasiiyey labakuntobansieed ilaa hadeertaan annaga gacanta ku haysano wax walba annagaa samaysano annaga aad laba boqol iyo waxaan ka koobanay sideed qofood annagaa mar walba wax isku darsano annagaa istaakuleyno annagaa wax walba isku qabanayna inkastoo aanan dhulka badi la wada fali karin laakiin nin walba meeshuu ka gaaro uu ka falaya marka sidaa darteeda ilaa hadda intaa kusoo gaarnay haddana waxaa noo yimaday kana iskaashatooyinkaana la aasaasay jowar laba kun iyo labaataniyo koodii hadda la aasaasay noo yimideen haddana kuwaanaaba lasii qabsanay maana ujeeddada loo asaasay waxay ahayd iskaashi marba dee aan maqasho waa dad is aruursaday oo wax isku darsaday oo baahidooda inay wax ka soo saaraan ama dhulkooda dhaqaale ahaan inay wax soo saartaan ay isku darsadeen waa iskaashi marba daa maqasho waa dad fikrad maskax maal muruq isku darsaday waa marka saas darteeda waxaan ka damacsaneen inaan gobolkeen wax qabsan karno waxaan taagannahay inaa wadankeena gobolkeena wax soo saarkiisa aan tayeyno annaga iskaashato ahaan maasha allah waanoo toosantaha sanadkii haddaa kasoo baxnay iyo wixii kasii horeeya xoogaa anoo toosantaha waxaan sii rajaynayna ka badan inaan samayn doono insha iskaashatada sisinlee dhul waxay leedahay baaxadiis gaaraya ilaa laba boqol oo hektar laba boqol hektar badanaa dhallinyarta maanta jirta kuma buraarugsana in dalkan laga samayn karo dhaqaalo laakiin se aniga cumar ahaan waxaan aaminsanahay in laga abuuro karo dhaqaalo weliba aan lasoo koobi karin soo beerashadoo kale waxaa nidaamka loogu sameyn karo dhaqaale dhalinyar ahaan waxaa ka mid ah in la midoobo meel laiskugu yimaado caqli laisku darsado go-aan la gaaro la fikro laguna fikro maxaan sameynaa fikirka in lagu beesgareeyo dhanka iyo beerashada ama tacabka kadib waxaa soo baxayso tacabka maxaan tacbanaa soo marba haddaa heshid dhulkii aa haysatid wixii tacbaleedna aad haysato soo wax kalan kuma haayo baahin kuma hayso ee baahida kuaas adagaa isku dilayo soo waxaa waxyaaba fara badan a dhalinyarta ay ka sameyn karaan maanta dhaqaalo sida inay tacbadaan oo kale sida inay tacbadaan oo kale diirta oo kale diirta waqtiyada ay ku bislaanayso oo kale iyo xiliyada wax soo saarka beeraha dalkeenna ayaa ka mid a ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ay ku tiirsan yihiin bulshada soomaaliyeed taas ayaana keentay in dhallinyarada waxbartay iyo ganacsataduba ay ku midoobaan sidai ay u horumarin lahaayeen wax soo saarka beeraha